hay-adda duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay warar maalmaha soo baxaya oo sheegaya in hay-adda muddo saddex cisha ay joojisay dulumaadkii tegi lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland maareeyaha hay-adda duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya axmed macalin waxa uu sheegay in ilaayo hadda aysan jirin waqad rasmi ah oo lagu joojiyay dulimaadkii aadi lahaa ama ka imaan lahaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kaasoo ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya gaaraan hay-adda duulista hawada ee ummadda soomaaliyeed waxa uu sheegay in kaliya shirkadaha diyaaradaha la faray in dulimaadka ismaayo ay hay-adaha ku sawirgeliyeen afar labaatan saac ka hor islamarkaasna sharcigaasi uu yahay mid adduunka oo dhan lagu dhaqmo gab ahaanba ayuu sheegay inaysan jirin wax yaraada ah ay saareen dulimaadka aadaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland kaasoo gacanta ku haya maamulka jubbaland xilligan uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo dowladda federaalk ee soomaaliya u hogaansho maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xarqalad ku noqon kara habsame u socodka gaadiidka hawada lasdan minute ee adduunka ku gaarsi karnaa marka waxaan taa uga go' leehay inuu civil aviationka soomaaliya horumarka uu sameeyey oo uu noqday mid la mida civilaveeshinada caalamka oo kale hadda kayska aad soo qaadanaysoo kale baryahan waxaan ka maqlayay mediaha in kismaayo kale la xiray oo aanay diyuuradu tegi karin iyadoo la leeyahay ilaa lix iyo labaatanka bisha laga gaarayo diyuurada ma tegi karto waxaan rabaa in aan shacabka soomaaliyeed u sheego inaanay jirin wax ofishala oo ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed oo xadidaya dayuuradaha u duulaya kismaayo wax walba waa caadi waxaa jira keliya directive ama amar ka soo baxay dowladda soomaaliya oo ku amraya dayuuradahaasi in ay afar iyo labaatan saac ka hor inta aanay aadin kismaayo ay soo codsadaan fasax waana wax caadiya adduunka way ka dhacdaa janalka caalamiga ayaan marnay bailotiska adduunkana waan isla fahanay kood layskula xiriira ayaa jira janalkii sakhdaha ayayna dowladda soomaaliya u martay arrimahan aan hadda ka hadlayey waxaan ku soo saarnay notamkaas marka notamku wuxuu qeexayaa oo keliya waxa ay tahay bailotku inuu ka duulo point a oo point b tago waxa ay tahay inuu maro iyo fasilityga soo kordhay iyo wax cilada gashay marka sidaas u ahaa notamka one notam ayaa hay-adda duulista ka soo baxay oo ku amraya bayloodyada inay afar iyo labaatan saac ka hor soo codsadaan fasax marka ay u duulayaan kismaayo marka kiina ilaa iyo hadda si habsamila ayuu ku socdaa wax carqaladiina ma jiraan bilotiska iyo civil aviationka shaqaalada technishinka si smootha ayay arrintaas ugu socotaa warkan ka soo baxay maarayaha hay-adda duulista hawada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku soo-adaya xilli toddobaadkan in garoonka diyaaradaha cadacadday magaalada caasimadda muqdisho ka duula loo diiday madaxweynihii dowladda ku meelgaarka ahaa ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed